waa mahadsan tahay harun marka hore horta waxa waaye waxaan waxay nagu aad wax sudden ama wax oo yani fajac oo mufaaja'a inagu noqotay shalay markaan baraha bulshada ka aragnay yani maxay tole waxa siday u dhaceen laakiin nasiib wanaag markaan baarnay xalay waxaan la hadalnay guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed oo xiriirka ama waxa qolyaha meesha geeyeen oo la dhaho waxaa horta gabadha meesha lagu geeyey markaan baarnaan rabaa inaan hoos u dagdage guddiga olombiga qarankaan u yeernay waxaan kaloo u yeernay xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya waxaan nooga yimid guddoonkooda waxaa kaloo sidoo kale noo yimid qolyihii magacoodii meesha lagu geeyey dhalinyarada ee wiilkii gabadha meesha tagay magacooda lagu geeyo ayaguna sheeganayeen magaca ah xiriirka ciyaaraha jaamacadaha soomaaliyeed saddexdooda waxaan ugu yeernay xafiiska waxaan galnay kulan dheer oo saacado qaatay baaris su-aal weydiin waxaa noo soo baxday marka kow horta marka hore guddiga olombikada soomaaliyeed fadhigaas labada fadhi waxay noo xaqiijiyeen meeshana ku qireen in xiriirka ciyaaraha jaamacadda soomaaliyeed dhalinyarada magacaas wax ku waday inay horta gebi ahaanba ka tirsaneen guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed ayna ka diiwaan gashaneen taa horta meesha noogu xaqiijiyeen labo waxaa noo meesha noogu caddaatay ama meesha lagu xaqiijiyey in gabadha muranka badan dhalisay ee la yidhaahdo nasre abuukar cali aysan ahayn ciyaartooy ka tirsan orodada marka intaa kadib markaan xaqiijinay dood dheer iyo discussion badan aan galnay wasaaraddu la tashiib badan ay samaysay waxay marka wasaaradda hadda soo saaraysa hadduu la yidhaahdo daqiiqadaha ama saacadaha nagu soo aadan qaraar oo looga fal celinayo falkii foosha xumaay ay ku kaceen qolihii ka been abuurtay magaca jaamacadaha soomaaliyeed iyo magaca athleticada marka waxaan samayn doonaa hadduu la yidhaahdo fal celin ay dadku ku qanci doonaan bulshada tallaabo cadna loogu qaadi doono
marka sidee bay gabadhani magaca soomaaliyeed ugu oroday magaca jaamacadaha halkaasi ma qabyaalad baa lagu geeyey ma musuq maasuq baa lagu geeyey ma eex kalaa lagu geeyey
horta runtii markaan u fiirino gabadhu magaca horta u ordaysay markaan clarification samay ilaa iyo media ma xal oo dhan aan ka saxayay qaran ahaan horta kumay bixin oo as a national team kumay bixinin laakiin jaamacadaha ardayda jaamacadahay ku ordaysay wijisa magac soomaaliyeed ah laakiin meesha sida ay ku tagtay gabadhu markaan baarnay oo aan baaritaan oo olombikada qolyihii diray xiriirkii athleticada oo ayaguna qayb ka ahaa dadka maxaa la dhahaaye maadaama hooshu ay ayaguna qayb ka ahaayeen dadka ay waxa soo wada galeen baaritaanada aan wadnay linkiyada waxay gabadhaasi ku tagtay aan dhihi karnaa qaab oo aan sax ahayn lasoo marsiinin nidaam transparent ama waafaqsan shuruucda tartamada qof markuu heer caalami ama dibad ku matalayo jaamacad ama urur ama dal waxa waaye marka hore horta waa inuu kusoo guuleystaa local tartamada oo gudaha ama local tournamentiga markuu guuleysto champion noqdo dibadda qofka ku matali karaa gabadhan intaba maysan ahayn waxaa lagu geeyey oo aan dhihi karnaa oo xaqiijin karnaa qaab musuq maasuq ah waana midda ay hadda wasaaradda falkaas baarista iyo qotada dheer ay ku hayso jawaabta cadna ay kasoo saarayso saacadaha soo socda marka ma dhaba in xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya khadiijo aadan ay habaryarteed tahay maad xaqiijiseen taas
baaritaanka oo aynu ku sameynay maxaa la dhahaa gabadha ka qayb gashay maxaa la dhahaa ciyaaraha iyo guddoomiyaha inay ka dhexeeyaan wax oo family ah waa wax jirto oo xaqiiqa oo dhab ah go-aankeeda rasmigan daqiiqadaha masaacadaha soo socdo ayaa si official ah usoo saari doona hadduu ilaa yihahdo marka tallaabadaad qaadaysaan ii sheeg hadda dabcan waad og tahay go-aanka aad gaadhaysaan dadweynaha la wadaag
dabcan go-aankaan qaadanayno amaan qaadayn waxaa waay mas-uuliyaddaas meesha ka dhalatay ama eexda ama musuq maasuqa meeshaas ka dhashay waa inay yeelataa qof mas-uuliyaddaas qaadataa marka mas-uuliyadda qofkaas ay qaadanayo ama gaar ahaan guddoonka xiriirkaas uu qaadan doono ugu badan waxaa waaye horta inaan midda ugu horeysa waxaa waaye inaan shaqada ka joojina shaqo joojin ku sameyno kadibna aan baaritaan u dirno oo arintaas aan horgeyno cadeymihii aan haynay iyo kuwo kaloo dheeri aan sii baarno waxaanse kusoo bilaabmeen iyo intay soo socdeen intay jireen kadibna aan horgeyno hay-adaha sharciga ama mataqaana munaasabka ku ah marka go-aankan qaadanayno xaqiiqda waxaa waaye in mas-uuliyaddaas banishmentigeeda uu qof qaato taasaanan insha allah aan mar dhow official u shaacinayna marka ma guddoomiyaha guddiga ciyaaraha fudud keliya ayaa qaadanaysa mas-uuliyaddan dad kale ma ku jiraan
waxay ku fiican taha haarun daqiiqadaha ama kaminka soo socdo saacadaha soo socdo ayuu go-aanka soo baxaya markuu soo baxo markaasaa go-aanka official u noqon doona haduu laayarada markaasaanaan haduu laayara la wadaagi doonaa presska hadda laakiin si hordhac waxaan kugu sheegaynaa in mas-uuliyadda banishmentiga uu qof qaadanayo oo shaqo joojintaas aan samayn doono mas-uuliyaddana la qaadanayo cidda ay ku caddaato hataa qof laiskaga saarayo aysan ahayn waayo su-aasha ugu dambaysa sidee bay arrintani haddii masuq maasuqa gabadha lagu geeyay sidee bay uga hoos baxday jaamacadihii guddigii jaamacadaha sidee bay uga hoos baxday guddigii olombikada sidee bay uga hoos baxday wasaaraddii ciyaaraha intaasoo dhan see bay uga hoos baxday soo lama dhihi karo cidda mas-uuliyaddan qaadanaysa way ka weyn tahay xiriirka ciyaaraha fudud keliya
waa run waa arrin wanaagsan oo su-aal fiican siday uga hoos baxday mas-uuliyadda waxay uga hoos baxday xanaanka gabadhan horta lagu soo xulayay ama meesha lagu salactgareynayay ama meesha ijraa-aadka brocesska wax loogu sameynaya ee brocess markii la bilaabayy maynan ogeyn jaamacadaha maynan ogeyn olombicada maynan ogeyn wasaaradda bal wasaaraddu waxay kasoo gelaysay oo aan raba inaan caddeeyo oo dadku mararka qaarkiis ay codadka inta jarjareenay kelibiyada soo samaynayeen yacni agaasimaha guud wasaaradda oo gabadha sugootinteeda ka qayb galay annaguna wasaarad ahaan markaan dib u celino waxaan ugu nimid nidaam ah xeer jajab oo xiriiradu ay ku soo wadeen wasaaradaha amiin ay kula soo macaamilayan xiriirada xul qaran ama waxbay soo diyaarinayaan koox individual soo diyaarintooda isku dabaridkooda ayagaa lahaa jiray kadibna waxay la imaan jireen maadaama wasaaraddii iyo burburkii kadib ayaga xiriirada si madax banaan ay gacanta ugu hayeen kadibna wasaaraddii iyo nidaamkii maamulka markuu yimid waxay samay jireen oo keliya ogeysiinta ugu dambaysay leeyihin xulka fulaan u aadaa laakiin wasaaraddu involved ama maysan ku lahaan jirin overside sida lagu soo xulay inta badan kalsooni baana waxaa ka dhexaysay nidaamka wasaaradda kusoo shaqeey jirtay iyo xiriirada laakiin markaan aragnay shalay waxa dhacay waxaa noo soo baxday in meeshaas rool weyn ay ka maqan tahay koo iyo tobanka bilood annaga wasaaradda joognana roolkaas waa u taageen sidaan kusoo celin lahayn maalin kasta xiriiradaan la hadlaynay annagoo wasaaradda bil jooga todobiyo labaatanki september twenty twenty two waxaan isugu yeelay madal guddiga olombikada qaranka iyo dhammaan xiriirada dalka ka jiro aan u sheegaynay in rooliska la kala qaato balse nasiib daro xiriirada qaybtood waxay u fahmayeen inay cadaadis dowladdu ku samaynaysa ama wasaaraddu inta badan lahaayeen waa madax banaan nahay annagaa shaqadeena u madax banaan waa run way naga madax banaan yihiin madax banaanidooda waa ilaalinaynaa waa dhowraynaa waxay u madax banaan yihiin day to day activity waxay u madax banaan yihiin operationkooda waxay u madax banaan yihiin administrationkooda technicalka marka aan isku soo celino waxa waaye qolyaha xiriiradu inta badan waxay la macaamilayeen ama wasaaradu u keenayeen markay wax soo finalize gareeyeen safrayaan laakiin insha allah tan waxbaan ka baranay cashar waxay noqon doontaa kuwa soo socda in aada looga feejignaado ay wasaaraddu mas-uuliyaddaas qaadan doonto biidn illahi tacala wayna qaadanaysa wixii ka yimaadana wasaaradda mas-uulka noqon doonta hadduu ilaha hadda kadib waay si kooban dhaawac ay arrintan u geysatay dalka iyo iyo hay-adda ciyaaraha soomaaliyaba
runtii markii si loo fiiriyo runtii waa wax oo unacceptable wax xoogaa aada looga qurux badnaa dhaawac ahaan waa run sumcadda iyo ciyaaruhu kuma habbooneen waxa dhacay ama waxa indhaha bulshadu ay shalay arkeen wax aada ugu habboon ma ahayn taas marka annagoo ka duuleyno arrintaasi sida caadiga ahayd markay wax dhacaan ama fal dhaco inta badan inta la yidhahdo waa la baaraa waa laga gudbaa annaga waxaan rabnaa taas inaan wax ka duwan sameyno waxaan samaynaynaa action ama ficil waa baaraynaa baaritaanku meeshay ku caddaato ama cidday ku caddaatana waxaan samaynaynaa mas-uuliyadda iyo ciqaabta uu leeyahay ayaan shacabka soo horkeynaynaa macnaha ma samayn doono inta dhaawaca aragno kama gudbi doono marka taasaa nagu kalifayso inaan wakti dhow soo gudbino go-aan kale oo la arki doono insha allah aadna idinkuna heli doontaan noqolkiisa